xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hogaan cusub maalintii labaad ee shirweynaha uga socday magaalada hargeysa gudoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo xirsi cali xaaji xasan oo horey u ahaa wasiirka madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne axmed siilaanyo ee somalilan haddaba wareega khadar akulle ayaa doorashada kadib wareystay gudoomiyii hore xisbiga ahla musharaxa madaxweynenimo cabdiraxmaan maxamed ciro iyo gudoomiyaha cusub xirsi cali hadalkana waxaa ku horeynaya gudoomiyii hore ee xisbiga cabdiraxmaan ciro
bismi llahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan anigu imika waxaan ahaa guddoomiye xisbiga waddani oo aan ka mid ahaa dadkii aasaastay laba kun iyo koob iyo tobankii xisbina noqday laba kun iyo labaiyo tobankii marka kow xilliga aan imika guddoomiye ahaa waa sagaal sano iyo ama sagaal sano iyo waxoogaha marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filan muddo corruption umaan baahnayn inkastoo dacawad ahaan jirtay somaliland marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo aniga waxaa igu muuqatay oo anaan ku qancay in muddada igu fillayd aan guddoomiye ahaa laba n xisbigu aanu kuusan tanaanin qof keliya oo waxa laga yaba haddaan de anigu ku adkaysan lahaa inaad tartamo in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamaan marka waxaa fursad siiyey dadka kale ee arrinka leh ee xisbiga ku jira inay soo koraan ay jegi karaan inay guddoomiye noqdaan annaha ku dhici karo inaan ka tanaasulo aanu xaqu leh inaan mar labaad tartamo dhismaha siyaasadeeda inta badan somaliland ka socda wuxuu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ama kursiga madaxweynenimo ku guulaysto in guddoomiyaha xisbiga ayaynu soo aragnoo la wareejinayo laakiin dad baa isweydiinaya guddoomiye haddii la eego qofkii guddoomiyaha wuxuu guddoomiyenimada ku doonayay madaxweyne noqdo markaa dadka ku dhalinaya waxay leeyihin cabdiraxmaan malcidlaa wuu istaagay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayayba ay ahayd guddoomiyenimada ayuu tiina bixiyey tii kalena codkeeda uu maqanyay sidaad aragtaa rayga anugu rayga dee raygu qofka xor buu yahay laakiin waxaan u arkaa dee musharax baan ahay madaxweyne hankaygu wuxuu ahaa inaan musharax noqdo madaxweyne dabeedna madaxweyne noqdo marka horta ti waxba iskama bedelin musharax baan ahay madaxweynena waan u tartamayaa waxaana rasheeyin ugu weynahay inaan noqdo madaxweyne marka halkaydii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxa la wax iska bedelay ma jiro laakiin waxaa ku dhacay inaan kursigii guddoomiyenimada aan wareejiyo dadka markay taariikhdaada wax ka akriyayaan waxaa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqaynaysay inaad diblomaasiyadda muxuu ahaaye aqoontaada aad baratay ku shaqaysay ay tahay waxaa markaa dadka qaar isla akriyay leeyihiin cabdiraxmaan ti diblomaasiyadda ayuu siyaasadda ku dhex nooleeyey oo ah in daaqadda ugu dhowey madaxweynenimadii somalilan laba kun labayo labaatan doorashada madaxweynenimo ku beegan uu ku heli karo fursadda codkeeda dadka inay halkan noqoto kursigana wareejo adigu ma soo aragtaa taa diblomaasiyadda inaan siyaasaddii ku dhex yimaysa de horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay marka wax kastoo aan ugu dhawaanayo oo ay tani ka mid tahay waxay la noqotay inay dariiq saxa tahay inaan sameeyo labiiyo toban sanaad guddoomiye godaa waa ka leedahay adigoo weli teerankii golaha uu shaqaynayu jiro xisbiba urur siyaasadeed baad samaysay muddo kadibna guddoomiye xisbiad gorigto tii guddoomiyenimada golaha waad iska casishay waxay ka dhignayd markaa de xaq baan u lahaa oo sharcigu igama reebay inaan anigu guddoomiyaha madaxweyne u tartamo laakiin waxaan ka doorbiday inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxban oo aan xilkaana dee ciddii kale markaa u tartamaysay ee golaha ka mid ahay aan u baneeyo marka aniga kursi maadaamaan kursi ka weyn rabay waxay ii muuqatay kansiya haysashadiisu inaanay wax faa'iidaa u lahayn inaan musharax madaxweyne noqdo maantana tiyo oo mid lamid ah sidaa sheegaysa laba xil baan ka qabtay qaranka labadii baana xaqule baan ka tanaasulay waa laga yaabaa dee madaxweyneha markaan teeran kula dhamaystana inaan inaan geyi karo iskaga tagan u tartamo hadii alla yidhaahdo laakiin kursiga madaxweynenima ka guddoomiyenimada baarlamaan iyo ka xisbigu uu ka wenyey masiirka ummadda soomaa iyadoo diyaar lahayn travelka tigiya soo halkaa kuma jirto waayaan ku kalsoonahay cidaan ku kalsoonay markay jirto waan waan dhiibi karaa laakiin xilikalaan kudhisi karaaba markaa leedahaa taa gaagga kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aad baad mahadsan tahay isla markaana guddoomiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada hargeysa shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan ayaan isagana la kulmay guddoomiye waxaan ku weydiinayaa waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira ee aad xisbigaad guddoomiyaha u noqotay kaga qaybgelaya doorashada madaxweynenima soo socotay somalilan waxaa shayka ku jira maskaxdeeda waxa weeye waddana inuu noqdo ilaaliyaha bulshada horumaryaha qaranka oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladdaba ilaaliyo oo uu dhiso waxaan doonayaa inuu xisbiga waddani uu ku galo inuu isbeddel la taaban karo oo xagga bulshada ah oo xagga dhaqaalaha ah oo xagga siyaasadda ah uu ku galo insha allah gudoomiye marka la eego shirweynaha qabsoomee labada xisbiga dadka sharci yaqaanada qaarkood waxay ku naqdiyayeen in qaabka meelaha qaar a marteen xeerfoodhiin ama sharciga aan oo kale tusaale ahaan hogaanka iminka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisto doorto eeaana iminka ahayn in hogaanka xisbiga la raaciyo lasoo raro marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga xeerkayga waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweynaha lagu doorto madaxdiisa weligeedna saas yahaan jirta laakiin xeerfoordhinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xogeyaa lagu doorto shirka golaha dhexe in kale shirweynaha ku doorto maya qalad baad u fahamtay xeer xeerku wuxuu odhanayaa guddoomiyaha guddoomiyaha golaha dhexe waxaa lagu dooranaya xeerka xisbigan ka hadlaya foodhin anigu qodobkaa aad sheegtay kuma ogiye waxaan ku ogahay inuu xisbiyada siinayo hanaankooda maamul in iyagu awood inay soo dhistaan waxaa laga yaaba inaad ku qaldayso xeer foodhin kii la soo celiyey kii hore kuma qabsaaso
lixda gudoomiye ku-xigeen iyo adigoo gudoomiyaha sida wada shaqaysan
xeerkii ku caddahayo shaqadaanu qaybinay aniguna waxaan sida xeerka ku cad waxaan darsi doonaa qof waliba markaan eego yani sifigiisa iyo yani taariikhdiisa noloshiisa wuxuu soo bartay siduu soo shaqeeyey markaan ogaado ayaan shaqada u astaynaya leeyahay shaqada kuugu qoran xeerku ee taa iyo taasaan kuu dir waad uqaabilsanaysaa ii qaabilsanaysa ila guddoomiyaha aslan aa qofka hogaaminayey wixii uu ii qaabilsanaa waxaan ka dhigi doonaa sida xeerka ku qoran lix shaqaa ku qoran oo lixdan la kala waafajin doona midaba shaqada ugu haboon marka dirso waan waafajin doona insha allah su-aasha ugu dambaysa gudoomiyaha waqtigaa kaagama hadnaqaya waxaa la isweydiinayaa waa halkee hanka xirsi halkee ugu dambaysa ee xirsi ku riyoonaya inuu hankiisa siyaasiga ka gaaro isu taagaysaa madaxweynenimada somalilan maalinta ku haboon tahay hala gaaro waan isu taagi doona maanta laakiin hankaaga ma tahay aad soo dhisayso of course maxaan siyaasadda usoo galay ilatoodi qoshmaayey inaan dalkayga hogaan ka noqdo oo madaxweyne u noqdo oo aan gaadho muhiimadayda way ka mid tahay laakiinse maanta waxaan dhisaya cabdiraxmaan maalinta ku haboonaato waan eegi doonaa haddii alla hagu doono
kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo guddoomiyaha jagada ugu horreeyey ee cabdiraxmaan maxamed ciro oo u warramayay wariyaha v o e da khadar maxamed akule